dadkan oo intooda badan aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha lagu raaco gaadiidka cagafcagafta oo ah kan keliya ee laga isticmaalo magaalada beledweyne ayaa dhibaato ka quba marinka buundada nuurxawaad kadib markii ay daadad xoogan kusoo rogmadeen dadka isticmaala wadadan oo u badan rag ayaa marka ay marayaan buundada la qabsada biraha ku dhegan tiirarka shubka ee dhowr sano ka hor laga dhisay labada dhinac ee buundada iyo meelaha kale ee halista ah mid ka mid a dhalinyarada isticmaala buundada nuurxawaad ayaa sheegay in bulshada marinka halkan ay dhibaato weyn ku qabaan islamarkaana aysan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha cagafcagafta oo ah gaadiidka keliya ee ka dhex shaqeeya magaalada beledweyne oo uu ku rogmaday daadadka webiga shabeelle ee dhex mara bartamaha magaaladaas
isku socod ma jiro magaalada way kala xirantaha waad aragtaan dadku waxaa keliya hadda magaalada oo blk waa cagafta oo dadku ay adeegsanayaan waxaa waaye magaalada xaaladeeda midnaba xaalad caadi maaha xaaladda aad u adag tahay waxaa keliya oo shaqaynaya hadda waa cagaf qiimeeduna waa qiimo shan doolara qof kastaana waa dareemi kartaan magaalada xaaladeeda shaqo ma jirto ma awoodo dadku hadda waxa keliya adeegsadaan waxaa weeyaan derbiyada inay qabsadaan ay sidaas maarkino biyaha ay maarkino ugu gudbaan qof kastaana dee ma yaqaana dabaal waa dareemi kartaan iyadoo qofkii aan dabaal aqoon lacagna haysan ee danta ku qasbayso dee inuu intii in muddo uu biyaha ku dhex jiro dadkiina hadda magaalada way ka qaxeen magaalada bannaankeeda la jiraa muddo toban maalin ayay biyaha magaalada ku jiraan ilaa haddana wax isbeddel lagama haayo oo maanta la dhihi karo magaalada biyaha way yaraadeen inay soo bataan mooyaane wax hadda maanta la dhihi karo ma jiraan biyaha way yaraadeen falilahi alxamdu wax walbo ilaahay keenan alxamdulillah ku qanacsanayo inkastoo guddiga fatahaada ay sameeyeen dadaal fara badan haddana waxaa waaye waxaa ka awood batay ti ilaahay marka wax walbo ilaahay keenay waa ku qanacsannahay
bismillahi raxmaan raxiim magaalada u jeedaan siday u taallo goob waxbarasho ma jirto ganacsi ma jiro magaalada dhammaanteed biyaha haysto waxa waa marka xaggan biyahaanaa soo maray buundada dadka cagafyay ku marhayaan mid awoodo iyo mid aan awoodin kiaan awoodin wuxuu iska qabsayaa derbiyada dadku ma wada yaqaanaan macnaha biyaha si aaday u xoog badan yihiin waxa waa marka ganacsina ma jiro magaalada xaaladdeeda waa iska bariga dhex